dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oo caawaha aan idinku maqashiinayo sanad yahow bilowgii safafkaa horreeyaa nagu saxaladkaado soomaali nabariyo daqarada ku saafee aduu kii samaadiyo noqokii sinaanto ilahaagu saymiyo salalyaan inagu ridin waa fariin loo dirayo sanadka cusub ee laba kun saddex iyo tobanka waxaan sidoo kale idinku hayaa digaagad dab ka badbaadisay qoys ay la nooshahay iyo sidoo kale edmale naftaydani hadday ku ogolaatay edmale naftaydani hadday ku ogolaatay waa ammaanta inaadu qalanta waa fanaanka maxamed xuseen allafooleh oo caawa marti igu ah qaybta dambe ee barnaamijka waa caawa iyo cawayska hadaada yar ee cabdulaahi xasan ganey oo degan dalkan maraykanka ayaa sanadkan curdanka ah ee laba kun saddex iyo tobanka waxa uu dirayaa fariin dardaaran ah oo uu ku weydiisanayo inuu noqdo mid boogadhaya ah xasan kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington marka xiga maxaa sanadkan cusub fariintan aad ugu diraysaa kolley dhibaatooyin badan baa dadka soomaaliyeed qabsaday oo kala duwan oo aada u waaweyn hadday noqoto dagaalo hadday noqoto dowlad xumo hadday noqoto musuq maasuq hadday noqoto tahriib hadday noqoto dadka qaar laga tirada badan yaho la yeeso koley goldolooyin badan ayaynu sanadkii ugu dambeeyey iyo intii ka horeysayba aada mooday in la daaladhacaynay marka markaa waxaan halkan ku hayaa maaso yar aada uma dheera laakiin waxay la hadlaysaa sanado sanadkanay la hadlaysaa ayuu leedahay sanadihii isku aanaan wanaagsanen kuwii kaa horreeye bal adigu sidii noo dhaanan na wanaaji a runtii runtiina dee sanadku hadli maayo lama hadlaysee waxay si dadban ula hadlaysaa dadka ay leedahay inu sanad isku dhaano dhanna waaba duco oo dee waxay leedahay ilaahow kan ka dhig mid ka fiican kuwii hore bismillah sanad yahow bilowgii safafkaa horreeyaa nagu saxaladkaado soomaali nabariyo daqarada ku saafee aduu kii samaadiyo noqo kii sinaanto ilahaagu saymiyo salalyaan inagu ridin sanad yahow bilowgii safafkaa horreeyaa soofdaran habow iyo surbacaad lahaayo surmi iyo haraadbaa dadka badi sareeyo sidii geelmo noolo adi lagu sadqaystiyo loodii way sal guurtee aduu kii sareediyo subag yeesho noqo oo bilahaagu saymiyo salalyaan inagu ridin sanad yaho bilowgii safafkaa horreeyaa nagu sina qalloocdo sadkii dalaga beeruhu siidhkii ma yeesho sarmaantiiyo galoolkii sogsogtii ma noolo waayaha siloonba seefaha ku laayo badhna saaqidiintiyo dhuxullaha sa'ayaa solay oo bisleeyo dalka siiga mooye saxar quri ma yaallo surmi iyo haraad buu dhulku badi ka simanyo sabadeennu roobkiyo sagalkii yarayso sabanadan daruurtuna dhimic naguma soorto fadadkiiyo sareedada waxba nagama siisee aduu sanadna deeqiyo noqokii samaanto bilahaagu saymiyo sahwiyaan inagu ridin sanad yahow bilowgii dafafkaa horreeyaa nagu saxal adkaado dadka sumaca qiiqiyo suug iyo rasaas iyo abaar baa dhex saaqdo inta hooyo sabigiyo saqiirkeedii tuurtaan tiro lagu sugayno inta sigatay baan weli dawo lagu sanceeyiyo cidisooru hayno saatirkayga mooye saha noo maqnaayo la sugaa ma jiro oo cidisooma socotee aduu sanadna deeqiyo noqokii samaanto bilahaagu saymiyo sahwiyaan inagu ridin sanad yahow bilowgii safafkaa horreeyaa nagu saxaladkaayo soddon jeer ka badan baa seke iyo gargaar iyo sadaaqada iyo aboohda ah soomaali mudato sabigayga laadiyo sawirada dadkaygee silcay baa adduunyada sakad sakad u yaallo cadow iyo sokeeyaba wuu hayaa sirtayde aduu sanadna deeqiyo noqobkii samaanto bilahaagu saymiyo sahwiyaanay nagu ridin sanad yaho bilowgii dadku waa saboolo suuskii qabiilka si xun ugu dhex faafo abtirsiimo saar loosa xariirka beertaa kala soocday beesho tani wayse seegto isma saamaxayse aduu kii siloonkiiyo somalhaadka beeyiyo noqo sanadkii guusho bilahaagu saymiyo
aamiin waa ducaysay cabdilaahi waa ducaysay allaha noo aqbalo marka sanadka waanu haddaan soomaali nahay wada baryaynaa oon leenahay bal intii soo dhacdoo dhan adiga kii mayri noqo aamiin ilaahay haa intaasaynu leenahay ilaahay haynooga dhigo ku ka duwan sanadihii aynu arki jirnay aad baad umahadsan tahay cabdilaahi aad baad umahadsantahay caasha adna aad baan ku salaamayna
degeysanaysaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkana waa caweyska washington weli waxaan ku jirnaa soo dhoweyntii sanadka cusub ee laba kun saddex iyo toban bal sheekooyinka xiisaha leh ama la yaab kale saa doontaan u dhigtay waa dhegeystayaashaan la hadlaya maxamed adiga maaha markaasi ee sanadkan aanu ku afbilowno waxaa ka mid a digaagad amaba dooro tee ku fiican maxamuud waa tahay digaagad badbaadisay ka badbaadisay weliba badbaadada iskuma jirta ilahi waxuu badbaadiyee dab ka kacay gurigii ay ku noolayd oo qoyskii gurigaa ku noolaa ka badbaadisay dabkaas waa sheeka la yaable soo ma waa tahay maxamudow dhegeystayaasha aday ku dhegtaagayaan caashooy horta waa sidaad u tiriye dadku badanaa marka la yidhahdo dab baa meel ka kacay waxaa maskaxdooda ku soo dhacda dabka waxaa badbaadiyey qolooyinka dabdemiska ama qof si u arkay baa reerkii u sheego yidhi dab baa idinku kacay ama reeraha qaar hadday u joogaan eeyaha la tababaray oo aadka u tababarani waxa ay qayliyaan oo dadkii bay u sheegaan marka qoyskani waxay ahaayeen qoys xanaanaysta digaag oo digaag bay lahaayeen dabcanna digaag badan ma aanay lahayn mid unbay lahaayeen middan ay lahaayeenna waxaa lagu magacaabi jiray kulug kulug oo dabcan waa dhawaqa ay digaagu sameeyaan markay dhawaaqayaan oo annagu soomaaliya aan idhahdano kukug aad iyo aad marka kulug kulug waxay ahayd digaagad ay qoyskan waxay deganayaan gobolka wisconsin digaagana waxay ka soo gateen magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ay daris yihiin meel boqol soddon iyo shan kilomitr u jirta xaafadaadii aad iyo aad waa sidaan u tilmaamaya soo maha marka waxay u soo gateen in ay mataqaanaa ukuma u dhasho oo oo mataqaanaa halkaasi ay digaag fara badan ay ka helaan laakiin cashoy taa ma dhacin oo waxba way dhali weysay marka waxay isla soo qaadeen marar badan dee maraq ma ka dhiganaayo hargebka miskaga bixina aad marka odagii reerka ayaa wuxuu aad uga naxay maadaama digaagadan ay cabaarna u joogtay isla markaas lugaheeda lug ka mida uu diirku aad uga kacsanaa oo qof malaha digaag dhibanaya u ekeed wuxuu yidhi oo reerkuna ay muddo ka mid ahayd aad iyo aad marka waxaa la yidhi digaagadani qoyskay ka tirsan tahay yaan yaan la gowricin afka noo qaban maayo aad iyo aad marka bannaanka waxaa looga sameeyey meel yaroo mataqaanaa dhismo ah oo ay kula heday seexata habeenkii lagu quudiyo halkaabay deganeed xilliga qaboobaha markuu yimaado dee goboladan midwestiga maraykanka loo yaqaano goboladan dhex waxaa ka dhaca qabow aad u fara badan xilligan weliba wakti dheer dhaca dawa midka maalmahan banahaye maxamedo aad iyo aad marka hooyada reerka waxay samaysaa gurigu waa saddex dabaq qaybta ugu hooseysa ayay waxay uga samaysaa meel uga dhistay oo xilliga qaboobaha iyo waxa ay meeshaa ku dara yeesho habeen habeenada ka mid a iyagoo hurdaya oo hurdada ti ugu macaanayd ku jira ayaa gurigii dab ka kacay ayaan darada ka dhacday gurigaa waxay tahay qalabka sheega dab inuu jiro ay reeruhu ama ku kacaan isla markaasina wargeliya qaybta demiska ee hadba meesha ay dadku ku nool yihiin ayaan gurigii lahayn yani ayaa gurigii u shaqayn waay nasiib wanaag digaaggii waxay dareentay in xaaladdu aanay wanaagsanayn isla markaasina la isu soo galay qayle afka ku dhufatay kukukukukukuuk goor dambe oo habeenkii ah xilli aanay kaga baran dhawaq haddana kulug kulug oo magaca la yidhaahdo digaagadana laguma oqoon cod dheer iyo qaylo midna codkeedu aad buu u gaabnaa waxyaaba laga filaaya ma ahayn marka odaygii boo ka sheekeynaya sheekada wuxuu yidhi waxaan uun ka war helay digaaggii oo si aanaan oqoonin ama aanaan ka warhayn u qaylinaysa iyo xaaskaygiio inta kacday mataqaanaa hoos u degaysa taasina waxaan ku ogaanay in gurigii dab ka kacay sidaa baan gurigii banaanka kaga soo baxnay gurigii wuu burburay wax ka haray ma lahan iyagu way ka gaari waayeen inta kulug kulug u tagaan ay meesha ka bixiyaan wow laakiin dabdamiskiina si wanaag ayay hore ka waceen maxamed ikaadi ma kulug kulugti ayaga kicisa bay ka carareen kulug kulugdii ayaga kicisa maadaama dabkii qaybta hoose oo guriga uu ka soo kacay nafiba ku simi weysa inay ka gaaraan hoos u degeen laakiin taleefonkii bay dileen nasiib wanaag eh, qoladii dabdamiska u timid iyagii baa ka badbaadiyey marka kulug kulug oo bad qabta oo reerka ay wada bad qabaan ah ayaa eh, waxaa ka sheekaynaya ninkii qaybta bool- qaybta dabdamiska ee magaalada haysta oo waxa uu yidhi ah eh, shakada aan meeshaan aadka uga helay oo hadalka ninka uu soo qaataa waxay ahayd ay waxaan maqli jiray uu yidhi inta badan ah waxa wax eh, dabka markay yimaadaan caawiya eh, qoysaska hadba dabku uu guryahooda ka kacay eh, ama gacan ka geystay sidii loo badbaadin lahaa eh, ey dhawaaqay ciidamadii booliiska ama kuwii dabdamiskoo ka soo gaaray laakiin weligay maan maqal ama bisada meelaha jooga weliga ismaan dhihin buu yidhi digaag ayaa badbaadin kara qoys ama gacan ka geysan kara inay inta kacaan ay cagahooda kaga fakadaan dab laga yaabi lahaa inuu dili lahaa Marka- Ee, waayo dee gurigii bambas dambas buu ka dhigay dhulku la sameeyey salaamaad marka ee, digaagadani dabcan haddii la yidhaahdo ee, taallo ha- iyo waxa loo dhiso dabcan reerkanu taallay u dhisi doonaa saan umalaynaya marka marka maadaama ay qalliinkii ka badbaaday hal maalin maraqa laga dhigtay la yirin ay ka badbaaday ee, lacag badanna malaha la geliyey intii guriga ay joogtay casho halkaas aan Marka- aan kuugu dare marka adaa dee ku watee iska gudda.
halkaan kuugu dare adaa ku watee Ah, ee, haweeneyda oo la yidhaahdo susan ah, reerkii lahaa ah, waa waxay tidhi digaagadan ah.
alla maxaan lacag badan geliyey Hay, oo qarash fara badan igaga baxay laakiin qarashka iga galay way soo celisay maanta ay gudday qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaa marti igu ah fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole oo ka mid ah fanaaniinta soomaalida kuwooda ugu caansan xilligan heesihiisana ay dad badan si weyn u jecel yihiin lafoole horta marka ugu horreysa barnaamijka caweyska washington kusoo dhowow sanad cusub oo wanaagsan waa mahadsan tahay waan ku dhowahay sanad cusub sidoo kale lafoole horta wax badanaa lagu waraystay idaacadaha waa lagaa waraystay gaar ahaan idaacadda v o a dhowr goor ay ku waraysatay munaasabado kala duwan laakiin caawa een, waa barnaamijka caweyska washington iyo sanadka cusub ee laba kun saddex iyo toban bal waxaad ka warantaa horta bal sanadka cusub ee laba kun saddex iyo toban khayrkiisa allahna siiye bal qaabkaad usoo dhoweyseen gaar ahaan shaksiyan bal waxaad kusoo dhoweysay wallaahi sanadka labada kun iyo saddex iyo tobanka horta dhaytiis allahna waafajisaa u tiriba Een, ee, waxba kama duwanayno sidii sanadihii usoo dhaweyn jirna waan soo dhaweyn wax saayada may jirin habeenkii ee, sanadka waxaan joogay magaalada oslo si qurux badanna waa u qaadanay sanadkii ma xafladaad isugu timaadeen oo aad iska caweynayseen baa mise waa mid ay fanaaniintu shacabka ay barnaamijyo usoo bandhigayeen muxuu ahaa ha wuxuu ahaa wuxuu ahaa bandhig faneed een, shacabka aan ugu talagalnay yaa kaala qayb galay waxaa igala qayb galay een, wiil la yidhaahdo xuseen xuseen nuuriye oo loo yaqaano iyo gabar la yidhaahdo ayaan ayaa iyadana igala- igala igala qayb qaadatay iyo fanaaniin kaleto oo jooga magaalada waa garta marka heesaha aad kusoo bandhigteen munaasabadda sanadka cusub ee toddobaadkii ugu horreeyay weli aanu ku jirno marka ma heesahaagii hore kuwooda dadku ay kaa dalbanayeen bay ahaayeen mise heeso aad si gaara ugu tala gasheen inaad kusoo dhoweysaan sanadka cusub ayuu ahaa maya wallahi waxay ahayn heesihii hore un oo ay dadku ugu yaqaaneen marka bal waxaad ka warantaa heesihii dadku ay kaa dalbanayeen iyo kuwii adigu aad u dooqday ee adigu aad islahayd bal sanadka cusub kusoo dhowee ma ka mid Ah.
ahaa ma ka mid ahaayeen heestan oo kale oo aniga safka koobaad iigu jirta heesahaaga
sida gaab arooskiisa aralaaska dumarkeena gelbiskiyo asluubtooda ayaagoga eg tahay sharafta sida gaab arooskiisa aralaaska dumarkeena gelbiskiyo asluubtooda ayaagoga eg tahay sharafta edmale naftaydani hadday ku ogolaato edmale naftaydani hadday ku ogolaato waa ammaanta inaadu qalantaa waa ammaanta inaadu qalantaa bal ka warna heestani ma ka mid ahayd heesihii habeenka sanadka cusub kusoo dhaweysay aad iyo aad way ku jirta weliba si ugu horreeyey oo ay dadku aad ku dalbadeen ay ku jirta weliba haddaan anigu joogi lahaa na dhinac baan ka dalban lahaa heestan la folow haddii aan weliba ku sheego ee markii ugu horreysay ee aan ku dhegaysto heestii aan kugu dhegaystay ahayd anoo anoo garoon diyaaradeed kusii socdaan waddada kusii marnay ilaa iyo masaafe aad u dheer waan kusii marnay markaasaa maanta oo dhan dhalinyarada kusoo celi kusoo celi sida loolaha warkii ugu Ah, horreysay aan la folo dabcan dhegaysta marka- heestaan ku dhegaysta ahay dabcan marka waxa weye la fol haddaa maqasheesku ugu soo kugu soo dhacay haddaan la foolo maqla heestaan ay kusoo dhacday inkastoo heesahaaga maalmaha dambe aad u soo Aad iyo bateen aad oo iyo ay iska soo aad iyo daba aad.
baxbaxayaan Eh, Yeah.
marka adiga heestani Mhm.
heesahaaga maxay ka tahay dhinacay kaga jirtaa diiwaanka haddaan idhaahda dhinacay diiwaanka qaybtay kaga wallahi jirtaa heesayga heesayga heesaha ugu qiimaha badan ay ku jirtaa waa hees aad u wanaagsan dadkuna jecel yihiin. runtii muusig aad u qurux badan oo uu u garaacay een, maxamed karaama marka dadku aad bay u xiiseeyaan runtii ayna u dalbadaan marka aan tagno xafladaha oo kale anna aad aan u jeclahay aha aroosadii bay ka turjuntaa marka waxaa laga yaabaa barnaamijka caweyska oo kale dhegaystayaasha inta badan inta badan markay barnaamijka dhegaysanayaan ama fanaan lagu waraysanayo gaar ahaan waxay aad u jecel yihiin in fanaanku ay heesihiisa aad u dhagaystaan uu ka sheekeeyo een, heestaasi bal waxay ku timid heestaani marxaladda laga sameeyey maxay ahayd kolley een, heeskan marxaladeeda si dhaba uma hayo sababtoo ah waxaa horta sameeyey barre maxamed siidow ayaa sameeyey erayada iyo laxankaba marka een, kolley ma garanaya wuxuu ula jeeday fanaaniintu marka ay abwaanadu heesaha u keenaan Mhm.
waa loo keenaa way iska qaadaan miya oo lama siiyo fursad wax looga sheego heestaasi iyo meeshay ka timid may way jirtaa in wax lasaga sheego laakiin saan anigu haystay heeskana wuxuu ahaa hees sida een, ka muuqataba loo sameeyey barnaamij gaara saan anigu dareemayo marka hees iska weydiin fara badan u baahnaa muu ahayn adna aad baad la dhacday aad iyo aad dumarkeena galbiskiyo asluubtooda ayaad uga eg tahay sharafta cid male naftaydani hadday ku ogolaate cid male naftaydani hadday ku ogolaate waa amanta inaadu qaranta Ah, waa amanta inaadu qaranta
waaw halkaas ay ku dhammaatay malaha malaha meelaan ka dhow haddaad joogi lahayd halkaas waa laygu tuuri lahaa heestan
aad iyo aad heestan way seegtay la foole mar kale aan kusoo dhaweynaya sanad cusub baan ku leeyahay waxaan rabaa een, sidoo kale heesahaaga heesaha sida weyn loo jecel yahay een, m- ma raba barnaamijkan caweyskan aan heesahaaga oo dhan wax kaa weydiiyo oo dhowr goor ayaad ka hadashay laakiin markaad fiirisoo kale een, heeso waxaa jira ay dhegaystayaashu si gaara dareen gaara u siiyaan Mhm.
sida heesta la yidhaahdo ruun oo kale aad maxaad is leedahay heestaasi dhegaystayaal fara badan si gaara u fiiriyaan Een, dabcan een, kolley sida ereyadu u dhacayaan heesku waad aragtay waa hees nin uu jacaylkiisii iyo xaaskiisii ku ammaanayo jacaylkiisana uu kaga faalloonayo sidoo kale iyadana erayadeeda waxaa sameeyey Baxa- barre maxamed siidow barnaamijkii een, loo sameeyeyna waxaan filayaa kolley barre in uu ula dan lahaa een, gabadhii uu qabay markaas marka qoys dhisan baa loo sameeyey heestaasi qoys dhisan baa loo sameeyey marka isagoo leh xaaskiisii dee een, waad ku mahadsantay sida ammaanada u dhowrtay macnaha waxaa loola jeedaa xiriirkii soo jireenka ah xiriirkii ee guurka iyo lagu gaaray ballankii iyo axdigii iyo haa wixii oo dhan waa gartay marka ma munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen qoyskaasi baa laga qaaday mise si gaara loo dubo iyadoo cajlad ku duuba si gaara loo duubay cajalada lagu duubay
aad waxusahay ubuxda beerkiyownaha adaa masalah dhito keliga kugu aamine cod kale looma ogola cod kale looma ogola cod kale looma ogola cod kale looma ogola afaadi dibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dibka ila martay samirka ila qaybsatay ammaanada dhowntay ballanta ila ofisay ammaanada dhowntay ballanta ila ofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratee ugu runay ugu adaaninka ku jeclahay ugu arkase ugu adaaninka ku jeclahay
hees heestaasi ruun iyo codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegaystayaal kusoo afjarayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale iska maqlayno nabadgelyo afaadi dhibka ilamarteeyo samirka ila qaybsatahay ammaanada dhowrtaayo ballanta ila ofisahay ammaanada dhowrtaayo ballanta ila ofisahay abaalkaadiga amnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runi ugu adaanibka ku jeclahay ugu runi ugu adaanibka ku jeclahay